وسلم على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإمارة إمارة كتاب كيوية الإمارة هي الإمامة هي وإسلام معنا ولا نصفين كقاركونا إمام هو بين عليه فلدبا إمارة جود وخلافة أهدية وحيالي كما تعلقتها هي wilaayaadkii ama imaaradii taa kaba koobnayd waa umuuro ku tacalluqsan iyo abwaabo ku saabsan baa inoo bilaabmaya haddii aan la idhaaho ee kitaabkeedii weeye baabun annaasu dadku tabacun tabac waxay u yihiin liqurayshin quraysh waalkhilaafatu khilaafaduna fii qurayshin quraysh bay ahaatay oo dadku tabac waxay u yihiin jaahiliyana tabac bay u ahaayeen carab markan eegno waanay noo soo socotaa fil islaamna tabac bay u ahaayeen bee dadkii waxay dad iyagu raacsan daba socda iyagoo markaa quraysh bay tabac u yihiin khilaafaduna waxay ku sugnaatay quraysho ee iyada markay noqoto kolley waa si ay culimmadna itifaaq u soo naqliyeen marka aanay wilaayo hoose iyo imaaro ahaynay khilaafo iyo amiirka ugu sarreeya ay tahay kolley shardi waxay ugaba dhigaan ama ha la fuliyo ama yaan la fulin ah inuu yahay ruuxa mansibka u sarreeya tawaliaya quraysh uu yahay bal waana wax aan arki doono haddii aan la idhaaho bal taas buu baabkeedii yahay xadathana cabdullaahi bni maslamata bni qacnabin wa qutaybata bni saciidin قال حدثنا المغيرة يعني عن الحزامية ح وحدثنا زهير بن حرب وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال بل حاد انت كون رئيسة لبدا الشيخ المسلم هريرة mugiiratu bni cabdiraxmaan ayay ka warinayaan muslim baana yacni yani ilxisaamiyelo mugiirahani waa ninka abtirsiintiisana xisaam kuba sugnaa xisaamna loo nisbeeyey bee mugiirat bni cabdiraxmaan ee kitaabka iyada marar horan aan ku soo aragnay labada sheekee dambe muslimna sufyaan ibni cuyeynay ka warinayaan xadiiska haddaba mugiiratu bni cabdiraxmaan iyo sufyaan ibnu cuyeyna labadooduna xadiiska waxay ka wada warinayaan abuzinaad cabdullaahi ibnu dakwaan oo isaguna acraj ka warina acrajna abu hurayra wuxuu ihi marka abu hurayra qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yidhi wa fii xadiidi zuhayrin zuhayr xadiidkiisa waxaa ku sugnaa yabluqu bihi nabiya sala allahu calayhi wasalam oo markuu abu hureyre soo gaadhay acraj ayaa wuxuu dee halkaa riwaayada zuhayr yabluqu bihi wuxuu gaadhsiinaya xadiidkan bi hada alxadiisi annabiya sala allahu calayh wasalam waa ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam wa qaala camrun camrun inaaqid isagu riwaayadiisa wuxuu yidhi riwaayatan taas buu yidhi bal matiga xadiidka weli maynaan gaadhin imaamku raximahullahu tacaala wuxuu inoo sheegayaa sheekhadiisii uu xadiidka ka warinayay ayaa lafdigii riwaayada ama siiqadii riwaayada ee xadiidka abu hureyre marka la gaadho ugaba soo naqlinayeen ayay ku kala dunaayeen markaa haddaan eegno cabdullaahi bnu maslamata bni qacnab iyo qutaybata bnu saciid labadaasi waxay yidhaaheen qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam waa labadan zuhayr ibnu xarbin isagu markuu abu hureyre soo gaadhay riwaayadiisa wuxuu yidhi can abi hureyrata yabluqu bihi nabiya sala allahu calayhi wasalam camr bni naaqid ama camr bni moxamed ibni bukayrna markuu soo gaadhay abu hureyra wuxuu yidhi can abi hurayrata riwaayatan annaasu tabacun liquraysh marka zuhayr laftigiisu ahaa can abi hurayrata yabluqu bihi nabiyu sala allahu calayh wasalam annaasu tabacun amaa labada hore si inoo badnayd weeye oo ah inay yidhaaheen can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam marka xagga macnuu horta waa isla mid waxay ku kala duwan yihiin uun labada hore ee qacnabi iyo qutayba iyaga riwaayadoodu sariix waxay ku tahay rafci iyo marfuucnimo oo waa kuwan yidhi qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam labada dambe waxay leedahay siiqadan ay xadiidka kusoo wariyeen xukunkii rafcigay leedahay oo ee iyadu sariix kuma aha kolleyna aimadu kutubta mustalaxa markay halkaa baabka marfuuca joogaan siiqda ama alfaadaha xukum rafci leh ayay ku soo daraan hadduu raawigu markaa yidhaaho riwaayatan ama yarwiihi ama yamniihi ama yabluqu bihi oo intaba kitaabka ay noogu wada sugan tahay intabana hore aynuu soo aragnay dee caawana laba aan hayno bal markaa taas weeye waxaana yidhaahaan sababta bal matalan waxa weeyaan marka saxaabigii uu soo gaadho kollay iyaguna waa siay ku wariyeenoo maha inay xaggoodii kala yimaadeen ee aanay siiqadan sariixa ah ee samicta ama xadasanii ama qaala aanay ulaba imanee siiqdan kale ee laba ay halkan noo taallo ula yimaadaan waxaa dhici kartaba raawigu inuu iloobay ama shaki ka galay laftigii uu ka maqlay maxadasanii buu yidhi ma qaala rasuulullaahi buu yidhi ma samictu rasuulallahi sala allahu calayh wasalam ayuu yidhi markii taasi shaki ka galay buu alfaadahan kollay dee xukumkoodii leh tii uu isagu shakigu ka galay ama uu bal masalan dee isagii uu iloobaybana aan tiina dee gaar ahaan ahayne laakiin kuwo kalena ay laha adigu xukumkoodii yeelanaysay laba yimaadeene balmacnuu xadiidku waa inoo marfuucun waa isla mid siiqadan iyo siiqada siiqooyinka kaleba daba markaa wuxuu yihi rasuulki ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh annaasu dadku tabacun tabac waxay u yihiin liqurayshin quraysh fii hada shani shanigan kole shaniguna imaaraan ka hadlaynaa ama aan ku sugannahay waa xaggan khilaafada iyo imaarada shanigan waxay u yihiinba iyagay tabac u yihiin quraysh bay tabac u yihiin muslimuhum kooda muslimkii dadka limuslimihim tabacun limuslimi qurayshin kii muslimka ee quraysheed buu tabac u yahay wa kaafiruhum koodii gaalka ahaana waa khaasatan fi ljaahiliya iyo qabla alislaam likaafirihim koodii gaalka ahaa ayuu waxa weeye tabac u yahay alxadiidku duruq buu leeyahay duruqdan horta isya raacinaynaa waxadaanaa maxamed bnu raaficin qaala xadaanaa cabdurasaaqi qaala xadaanaa macmaru can hamaam bni munabihin qaala anahu qaal haada maa xadaanaa waa xadiidkan imaka bilaabayo maa kii weeye xadaanaa bihi abuu hurayrata can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam fadakara axaadiisa minhaa axaadiis buu sheego uu kaba mid yahay xadiiskan uu ka mid yahay axaadiisa wa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam ode abuu hureyru kaba soo naqlinaya waa siiqayn badan aan soo aragnay annaasu tabacun liqurayshin dadku tabac waxay u yihiin quraysh fii hada shani shanigan muslimuhum tabacun limuslimim kooda muslimkii tabac iyaguu u yahay kii muslimkaabuu tabac ugu yahay wa kaafirun koodii gaalka ahaana tabacun mid gaala weeye ee mid tabac wuxuu u yahay likaafirihim waa kii quraysheed ee kaafirka ayo filjaahiliya iyagaa dadka hogaamin jiray se markan kaleba filislaamna iyagu ay hogaamiyaashii dadka hogaaminaya ay yihiin waxadaanii yaxya bnu xabiibin alxaarisiyu qaala xadaanaa rawxun qaala xadaanaa bnu jurayjin قال xdثnي أbو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الناaس ddku تبع تبع waxay u yihiin لqرayشhi qرayش fi lkhayri washar waa dee islaamnimadii iyo kufrigiiba iyagay daba ku daba socdaan raacsan yihiin iyagaana hogaamiyeyaashooda u ah xaggii sharkii oo dee filjaahiliya iyagaa laga dambayn jiray khayrkii filislaamna ee rasuulkii ilaahay baaba yimi asxaabtiisii waaweyneyd markii hore islaamnimo iyagaa dadkii ugu horreeya islaamayba ahaa khilaafadii marka la eega iyo shanigii iyo imaaradii iyagay tabacu yihiin bal markaa iyagay dadku khayr iyo sharba hadday tahay sharku waa qabla alislaam iyo filjaahiliya khayrkuna waa filislaame tabacay uguba yihiinba wey bal xadiidkanna jaabir baa warinaya kii horena abu hureyra axaadiid kalena way noo socotaa haddii alaydhaa baabku way noo socon doonaa bal xadiidkan imaka aan hayno annaasu tabacun liqurayshin fii hada shan horta siiqadu waa siiqa khabar oo rasuulka ilaahay wuxuu ka waramayaa inay dadku tabac iyo daba socod u yihiin quraysh shanigan khilaafada iyo imaaradana ay uguba yihiin oo bal matalan taas waxaanay noo soo socotay axaadiis kale oo dee macnahaas sii xoogeynaysa waxaanay laakiin aimada qaarkood kuba fasireenba khabar siiqadu ha ahaato ee waxa macnuu uu yahay waa amar oo haddii khabar uu yahay ee khabarka rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh sidiisa ayuunbuu noqon lahaa oo marna isma bedeleen iyadoo dadkii aynay iyagii meeshii suldadii iyo khilaafadii iyo shaqaba aanay ku lahayn oo cid kale ay taladii leedahayna dee markii dambe way timiba ee macnuhu waa macno amar saad xadiidkii kuba yimi qadimuu qurayshan walaa taqadamuuha oo macnu uu yahay ta iyada sharka iyo kaafirnimada iyo taasi waa arrin horoo dhacday uunoo xaaladoodu say ahayd ee macnuhu waxa weeye uun si markii dambena culimadu ee kollay markay ku tegeen khilaafadu inay quraysh kamid ku khaas tahay iyagu ay kuma tegeen in iyagii lagaga dambeeyo xaggaasoo lagu horreysiiyo oo khilaafada iyo imaarada guud kuwa iyagu dadka u qabanayaa inay iyagu noqdaan dee waana maha ruux kastoo iyaga kaa mide kii sifaadkii uu taa kuwa mudanaya lagaba helayba weeyaane bal taas wey oo markaa arrintu ay noqoto haddii laakiin khabar laba yidhaaho dee waxay noqonaysaa una ciddii iyaga khaasatan carab oo kale iyo ee tabac way u ahaayeen qurun waxoogaayoon sheegi doonana tabac way ugu ahaayeen xaggii khilaafadiiyo shuhuurteeda haddii khabar lagaba dhigo ee waxay noqon saa'ir alcarab min kayri qurayshin oo ah inay iyagu khilaafadii iyo shuhurtaa leeyihin dadka kale kaba durugsan kollay dee xaaladoodu way kaba dunaydeen bal taas waa mid xagga marka la eego in gaalnimadiiya bay tabac ugu yihiin ama khayrkii iyo sharkiiba tabac bay ugu yihiin iyada macnuhu wuxuu noqonayaa waqtigii jaahiliyada carab madaxdoodu ilaahay meeshan uu dhigay oo ah kacbadii dadkao dhammi ama carabi ay dee wada weyneynaysay ay u soo xajayeen soo cumraysanayeen ehelkeeduna maamuus weyn iyo qadarin weyn ay u lahaayeen oo bal matalan taas meeshaa ilaahay dhigay ayay waxay ahaayeenba carab ru-asadoodii filjaahiliya kuwaa beydkoodii iyo beledkoodii loo soo xajayay ay ahaayeen kuwaa dad oo dhammi ay ka haybaystaan maqaamkan ay joogaan iyo meeshaa la dhigay bay ahaayeenoo xataa markii dambe islaamku yimi carab dee kuwii ugu horreeyee islaamka diidayna ee sharkaasna lagaga dambeeyeyna quraysh bay ahaayeen carabta kalena waxay sugaysay bal kolba xaaladoodu waxay noqoto rasuulka ilaahiyo iyagay iskuba daayeen markii maka la qabtay aynu soo marnay fadxu makee maka gacanta laguma dhigay iyagu islaameenna carabtii oo kaleo dhammi halkiibay inkastaa bilaaddiisii intay waftiya soo dirteen bay diintii ilaahay afwaajan iyo jamac jamac iyo reerreer iyo iyagoo badan soo galeen oo iyagay markii hore eegayeen islaamnimadkooda la sugayeen bal waxay xaaladoodu ku dambayso markay islaameenna islaamnimadkii bay ku soo raaceenoo dadka diintii ilaahay bay afwaajan uba soo galeen oo taasi waa tabacnimadii xaggii markii islaamnimo yimina iyadu waa taasoo khulafadii raashidiinta idiyo intii ka dambeysay hadday reer bani umayiyiin reer bani cabaas haddayin iyo taas iyagunba ah hogaamiyaashooda walow markii beryihii dambe dee magacun arrintu ay noqotay oo dad kale ay suudada iska yeesheene laakiin maamuus iyo magacun ay lahaayeen bal iyaga yeesheeno bal markaa taas baa macnaha xadiidku inoo tilmaamayo ah dadku inay tabac u yihiin quraysh jaahiliye iyo khayr sharbana tabac bay ugu ahaayeen khayrkii islaamnimo iyo shu-uuntii dowladnimona iyagay tabac uga yihiin xadiiskuna kolley waa macnaha uu inoo keenayo waana inoo dambeeyaan alfaado kale oo ama riwaayaad kale oo xadiisku leeyahay xaggan khilaafadu inay quraysh khaas ku tahay oo cid kale sharcan markay noqoto deynay wixii haddii laga boodo taasi waa arrinku khaba amar weeyaan baan idhi haddii laga boodona macsiyun bay noqonaysaa inay iyaga ka khaas ku tahayna cahdigii saxaabadii iyo taabiciintii intii kaba dambeysay iyo culimadii islaamka qowlkoodii bay taasiba ahaydba itifaaqahaana barhkood way usoo naqliyeen waxaanay shardeeyeen inuu ama yahay kaa khaliifada guud noqonaya khaliifada guud noqonaya inuu qorashu yahay kolley taasna itifaaqi ahlucilmiga yahay وxadثna أحmed بn cabdاللahi بn yuنuس qal xadثna cاaصم بn mحamed بn زaيdi can abihi abihi mحamed بn زayd buu kaba warinaya qaala wuxu uhi mحamed بn زayd qaala cabdullaahi waana maxamed ibnu zayd awowgii weeye waayo zaydkan baayna cabdillaahi bni cumar ah qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi laa yazaalu ma zuulayo haada alamru arrinkan waa khilaafadii weeye iyo imaaradaa guud fii qurayshin quraysh kama suulayo maa baqiya inta ay ka harsan yihiin min annaasi dadka isnaani laba oo intay dadka waxay kaba joogaan arrinkan khilaafadu iyo shaanigeedu ee quraysh buu dhexdeeda ku koobnaanaya ama kuba sugnaanaya xadaanaa qutaybatu bnu saciidin qaala xadaanaa jariiru can xusaynin can jaabir bni samurata qaala wuxuu ihi jaabir bnu samura samictu nabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baan maqlay yaquulu xaaluu ku qowlayo وxadثna رفاcة بن الhyثm الwاsdي وlفظ lh qال xadثna khالد yعni بن cabdاللahi الضxاna عن xusayn عن jاabir بn samurةa qاl أنh qاl dkltu mcaadi عlى النabiyi slى الlه عlيه وsلم aabahay anoo la socdo samura ayaan rasuulka ilaahay u soo galay fasamictuhu waan maqlay yqulu xaaluu ku qowlayo ina hada اlأmra arrinkani waa khilaafadii laa yanqadii ma dhammaanayo ama dee arrinkan oo aha dee waaba dee tan khilaafadan iyo taas xataa yamdiya ilaa ay tagaan fiihim iyaga dhexdooda isnaa cashara khaliifatan labiyo toban khaliifo ilaa labiyo toban khaliifo oo kala dambeeya ay arrinkan tawaliyaan diinkuna kaa casiiskaa toosan dadkiisu ay warursan yihiin ay midaysan yihiin buu ahaanayaa ee quwada leh oo xaaladu taasay ahaanaysaa qaala wuxuu yidhi markaa jaabir baa odhanaya uma takallama uu hadlay bikalaamin hadal buu ku hadlay khafiya calaya oo markuu intaa yidhi ayuu hadal raaciyay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh iyo qarsoonaaday aniga oo markaa aan maqli waayey waa la buuqay dad baa takbiirtay allahu akbar yidhi markaasaa hadalkii buu maqli waayey dee mana ag taagmayna rasuulka ilaahay oo dad kalea ka xigay qaala wuxuu ihi faqultu liabi aabahay baa waxaan ku idhi maa qaala muxuu ihi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh qaala markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi kulluhum dhammaantood min qurayshi oo labiyo tobankaa khaliifo ee arrinku islaamku say noo dambaysay mid casiis ah oo maniic ah oo quwo leh oo dadkiisi ay toosan yihiin arrintoodna ay u hagaagsantahay quwo leeyihiin iyadu markaas ay tay dee qabanaya khilaafada isaga dambaynaya dhammaantoodba waa wada quraysh kulluhum min qurayshin baana intii aanu maqlahayn rasuulka ilaahi aanu kaba maqlin aabbihii iyo dee ciddii kalee joogtay sar riwaayo kale kuba timi cumar iyo ay u sugeen intaas bay ahayd weli xadiidka duruqdiisa ay noo socoto waana yar dheeraan doontaa duruqdu oo dhexdan ku yar joogsan doonaan xadaana bn abi cumar qaala xadaana sufyaanu can cabdilmalik bni cumeyrin can jaabir bni samurata qaala anahu qaal samictu nabiya sala allahu calayhi wasalama yaquulu laa yazaalu kama zuulaya amru nnaasi dadka arrinkoodu maadiyan mid fulaya inuu yahay sida alfaadaha inoo dambeeya dee islaamkii ama diinku mid casiiza yaho quwo leh maa waliyahum inta uu tawaliyayo isnaa cashara labiyo toban ay ka tawaliyayaan rajula min arrinkoodii iyo khilaafadoodii uma takalama nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu hadlay bikelimatin kelima ayuu ku hadlay kelimadaasoo khafiyat calaya iga qarsoonaatay abu daa-uud baa riwaaye uu leeyahay waxaa ku sugnayd sababta oo dadkiibaa qayliyey ama dee hadal bay ku hadleen waanay takbiirteen faraxay arrinkan kuga farxeen daraaddeed rasuulka ilaahayna markaas buu hadlay uu hadalka yidhi markaasuu kelimadii hagaaga umu maqlin fa sa'altu abi aabbahay samuran weydiiyey oo waxaan idhi maada qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay muxuu yidhi faqaala wuxuu ihi kulluhum dhammaantood min qurayshin waa labiyo tobankaasba dhammaantood ay quraysh yihiin waxadaanaa qutaybata bnu saciidin qaala xadaanaa abu cawaanata can simaakin can jaabir bni samurata can inabiyi sala allahu calayhi wasalama bi hada alxadiisi walam yadkur muu sheegin isagu riwaayadiisa simaakuu jaabir kaba wariyey laa yazaalu amru nnaasi maadiyan intan hore muu sheegin ee wuxunbaa lafdigiisu a tirmidi baa lafdiga oo dhami ay kuba sugan yahay sheekhu ziyaadadan ama intani inaanay ku sugnayn riwaayadiisunbuu inoo sheegeen yakuunu min bacdi isnaa casharata ama isnaa casharata khaliifatan aniga dabaday waxaa ahaanaya labiyo toban khaliifo lafdiga tirmidi oo xasan saxiixa kaba cabire kaas buu ahaa markaa lafdigan ah laa yazaalu amru nnaasi maadiyan ee riwaayadii cabdilmalik ibni cumeyr inooguba sugnayd iyo riwaayadii hore xuseyn ibni cabdiraxmaan wax kuba dhow iyada taasi kumay sugnayn lafdiga simaakuu ka wariyey jaabir ee riwaayaadkan kale ayay inooguba sugan tahay xadaanaa hadaab bnu khaalid inasiyu qaala xadaanaa xamaad bnu salamata can simaaki bni xarbin qaala samictu jaabira bna samurata ayaan maqlay yaquulu xaaluu ku qowlayo samictu rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama yaquulu rasuulkii ilaahay baan maqlay xaaluu ku qowlayo laa yazaalu lislaamu islaamku kama zuulayo casiizan mid xoog le inuu yahay ila tnay cashara khaliifatan ilaa labiyo toban khaliifo laga gaadhayo intay ka tawaliayaan uma qaala wuxuu yihi kelimatan kelima ayuu yihi riwaayadii horena simaak baa warinaya abu cawaanayse ka warinaysa abu cawaano laftigiisa kuma sugnaa tan xamaad ibnu salamo waa tan qoladii hore waa waafaqsan yahaybeen oo intii aan riwaayada abu cawaano ku sugnayna waa tan kuba sugan wuxuu yihi kelimatan kelima lam afama aanan fahmin faqultu liabii maa qaala faqaala kulluhum min qurayshin dhammaantood ay quraysh yihiin taas buu yidhi xadaanaa abubakr bn abi shaybata qaala xadaanaa abu mucaawiyata can daawuuda can shacbiyi can jaabirin qaala anahu qaal qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam daawuudku waa daawuud ibn abi hindi waana nin siqo oo mutqinaynu hore usoo maro taabiciinta raggii ugu dambeeyey kaba mid ah wuxuu ihi jaabir ibnu samura oo markaa laba taabicida xadiidka sanadkiisa ku wada sugan jaabir ibnu samura wuxuu ihi qaala qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam laa yazaalu hada alamru arrinkani kama zuulayo arrinkana waaba dee diintii waana taa laftigii hore baan ku soo aragnay casiizan mid xoog leh oo quwo leh dadkiisu ay dee urursan yihiin ay xoog leeyihiin oo umuurahoodu ay toosan yihiin inuu yahay ilaa snay cashara khaliifatan ilaa labiyo toban khaliifo oo arrinkan tawaliaya oo dadkii dee muxuu ahaa dee waxa weeyaan kala dambeeyo weeyaane ma hastay dadka qaarkood xadiidka kuma fasireen dad mar keliya waxaa siinaya dhacayaan oo midba gobol uu madaxtinimo ka sheeganaya ma aha labiyo toban khaliif oo kala dambeeya inuu dee ilaa inta ay ka tawaleeyaan amarkii qaala jaabir baa wuxuu ihi uma takalama wuxuu ku hadlay rasuulkii ilaahay bishayin shay lam afhamu aanan fahmin faqultu liabi aabbahay baa waxaan ku ihi maa qaala faqaala kulluhum min qurayshin dhammaantood ay qurayshiin weli xadiidka dariiqba ama duruq kaleba way noo dambeeyeen haddii aan la yidhaha jaabir xadiidkiisa waaba baabku wuxuu ku dhammaan doona insha allahu tacaala walow axaadiis dhowr oo kale uu leeyahay oonu arqaam gaara siinna xadiidka raqamka kan ka dambeeya ay ku urursan tahay bal waxaan kasoo yar hadalay dadku inay tabac quraysh u yihiin shariyo khayr ama islaamkii iyo kufrigii taas waa isla macno shariyo khayr iyo islaamkii iyo kufrigii taa waan soo sheegnay xadiidkan ibnu cumar ee dambena waxaa inooguba sugnaa arrinkani kama zuulayo inuu waxa weeyaan quraysh dhexdeeda ku sugan yahay kuwa iyagu tawaliyaya inay yihiin intay dadka ay laba ka harhsan tahay macnuu waxa weeye waa inta la joogo uune dadka ay joogaan bukhaari xadiidkan markuu warinayay maa baqiya minhum usnaani baa kuba sugnayd halkaa maa baqiya min annaasi badelkeed oo intay iyaga quraysh laba ay kaba harhsan yihiin waxaweyan dee riwaayadan muslim ayaa macnuu inoo sii cadaynayso waa intay adigu dadku joogaan waxa weeye arrinkani quraysh buu kuba sugnaanaya bal siiqadan haddii aan imika kaba dhigno laa yasaalu hada alamru fii qurayshi maa baqiya min annaasi isnaani aan khabar ka dhigno khabarkuna rasuulka ilaahay khabarkiisidii waa asaadiq almasuuq oo waxaa rumoobaya aan been noqon ahayn sababtu waayo waa wax in loo soo waxyooday ta aan kaba dhigno waxaaba inagaba hor imanaysa waqtiyadeenan iyo waqtiyo ku dhaweyniya imaka qurun haddii la eego waxaa dhici karta dee meel meel mooyaane arinku zamedma hore ayuu gacmahooda kaba baxay cid jaanibkaa ilaalinaysay may jirin oo kale oo taasma ilaalinaysay may jirin markaa kolley culimadii waqtiyadaa hore joogtay bal xataa magacna arrintoodu haba noqotee taasi joogtay iyagu khabarkay kuba daayeen oo imanka sharaxananhayo ee imaam nawowi oo kale xadiidkan baa wuxuu yihi rasuulka ilaahi wuxuu caddeeyey xukumkani inuu yahay ilaa aakhiri dunya mid soconaya maa baqiya min annaasi ama maa baqiya min annaasi islaami markaasaa wuxuu yihi waqad dahara maa qaalahu sala allahu calayhi wasalam arrinkii rasuulka ilaahay sheegayna waa muuqdayo laga bilaabo zamankiisii ila alaan waatuu ka cabirayo kolleyna waxa weeyaan waqtiyadii uu wafaadi doono waxoogaa yar unbay malaa meelahani sanado yaroo kooban bay ka horeysay imaamka bal lix boqol iyo toddobaatankii wixii ka dambeeyuu meelaha maraya ama kolley saddexiyo todobaatankii iyo meelahaas mar aynu halkaa kusoo marnay fay hadal uu lahaa fay-a uu lahaa ayaa taariikhdii uu sheegayo sanadii uu sheegaya dee meelahaasay noqonaysay haddaan eegno lix boqol iyo toddobaatankii hijirada wixii ka dambeeyey oo wuxuu sheegaye ayaa wuxuu leeyahay laga bilaabo waqtigiisii ilaa maanta iyadoona cidi ku cidhiidhiyeen khilaafadu way ku sugan tahay inoo quraysh bay kuba sugan tahay bal kolley waxaa jirtay dee mar san labiyo toban kan khaliifo rasuulkii ilaahay sheegay haddii laguma fasiro labiyo toban khaliifoo isku xigo kuwii uguba horreeyey laguma fasiro waqti iyagu quwa ay leeyihiin cid kaloo meelaha dee khawaarij iyo waxyaalo uun mooye ku haysatay ama magac khilaafo laba baxdayna aanay jirin waqtiyadaasi way jireene laakiin waqtigan imaamku sheegaya qarniyo ka horba khilaafadoodina way daciiftay quwadoodna meeshay kaba baxday waqtigan uu sheekhu joogayna dee waxaa adigu markaas joogay dee kolley khilaafadii cabaasiyiintii oo magaca oo weliba baqdaad aanay joogin baqdaad markaas waayo sheekhoo nool bay tataarku soo galeen lix boqol iyo lix iyo kontonkii khaliifadii ugu dambeysay bal markaa muslimiinta la mustacsim halkaasaa lagu dilay lix boqol iyo lixdan kontonkii qoyskiis iyo dad aada u badan iyo malaayiin dee boqolaal kun oo kale markii ay tataarku baqdaad soo galeen laba sidood bay kala go-day oo wax khaliifo oo magacii aanu jirin markaa lix boqol iyo sideed iyo kontonkii sheekhuna markaa waa joogay shaam wuu joogay ayaa masar markii dambe cabaasiyiintii kaba mid ahaa ayaa khilaafadii loo magacaabay laakiin arrinku wuxuu ahaa arrin tashriif wax go-aana iyo arrintaasoo gacantiisa ku jiray may jirin nimankii mamaaligtii baa waqtigan uu sheekhu sheegayo sadee waqtigiisii daahir baa joogay daahir bibras iyo ayaa iyagu maamulka iyo arinkalaa mamaaligtii baa lahayde laakiin magacaasi waa jireen kolley waxaa laga yaabaa maqribkii durugsanaana waqtiyada waxway kaba jireen bal haddii nimankii tunisya kaba talinaya waqtigaas ee waxa weeyaan xabsiyiintii oo sheeganaya cumar binu khadaab dhashiisa inay intaasi ay jirtay oo layidhaha mar damba haddee sheegashadu ay sooba baxday oo taasna iyaduna waqtiyadaas ama horta adigu bal waxbaa jiray yaman kolley kamay go-in baan filayaa nujuudeeda iyo bilaada qaarkood oon weliba iyagu tabac u ahayn mamaaligtii iyo waxyaala qaarkood aan suudadoodu gaadhin oo niman iyaguna dee khilaafo sheeganayay oo alubeydkii ayo laba garanayo kolley qarnigii saddexaad laga bilaabay ilaa waqtiyadaas iyaguna way jireen oo kale laakiin dee bal meel meel saasoo yar bahsan mooyaane inta badan suudadii iyo arrintaasi gacmahooda way kaba baxday berihii dambena kii cabaasiyiinta ee markaa joogay oo kale masar markay cusmaaniyiintu qarnigii tobnaad madaxyadeedii sooba galeen iyaguna taasi way hadhayba meesha way kaba baxdeen laakiin yaman kolley baqaayaa jiray ilaa waqtiyo dambe sooba dhowaaday oo bal taasa ama qolooyinkii shariifta ahaayee maka iyo madiine iyo yambuciyo umarada ka ahaayo aal alxasan iyo aal alxusein ba lahaa waqtiyadaa horena inta badan dee mamaaligtiiba ay la socdeen kolle ayaa iyaga ka sarreeya kolle cusmaaniyiintiinoo dad khilaafo guud sheeganaya may ahaynbe bal imaka waxyaalaha jiraan baan leenahay muslimiintuna dee ictiqaad ahaan iyo jaanibkii sharcigii taas bay ictiqaadsanaayeen laakiin waxaa ka wada roon in laga dhigo arrinkani amar inuu yahay qadimuu qurayshan walaa taqadamuu khabar lagaba dhigin marka amarkii dee rasuulkii ilaahay dadkii faray in badanna laguba camal falay ayaa ahaa inay markay noqoto suudadaa sare iyagu ay noqdaan ruuxa tawaleeya ee sifadii kale ee lagu markaa meeshan uu ku mudan lahaana leh laakiin quraysh ba ah haddii markaa arrinkii la waayo oo dadkii ay khilaafaan oo cid kale la magacaabo ee wuxuu noqonayaa waxyaalihii kale dadka laba faray dadku ay fuli waayeen buu noqonayaa ee khabar rasuulka ilaahi intuu kuba waramay beenoobay ma noqonayo oo bal markaa taraajixi waxa weeye in laga dhigo axaadiisan sida kaa qadimuu qurayshan iyo macnihiisaas laguma fasiro laga dhigo arrintu inay tahay amar khabar lafdigu weeye laakiin khabarkan macnihiisa amara in iyagii la horreysiiyo inay iyagu noqdaan waana sida dee markii saxaabaduba rasuulka ilaahay wafaadiy oo saqiifadii reer bani saacida ansaari ay isugu tegeen arrimihii ay u xujayseen iyo si abubakar iyo laguba magacaabaya bal taas bay ahaydbo bal taas baan kaba dhigaynaa iyadaana ishkaalaadka meelaha qaarkood imanaya ee waxaa dhici karta aynu meesha kaga baxaynaa ishkaalaadkaas iyada waa mid arrintan kale ee labiyo toban khaliifo oo dhammaan wada qurayshi inay tawaliyaan ilaa ay ka tawalayaan islaamku xoog iyo cizu yeelanayaa hadda culimada qaarkood waxay kuga fasireen inay yihiin a'imadii cadaalada iyo ay u sugnaatay iyagoo meeshana mutay oo halkan ku mutay dee ahla alcadli waalistixqaaq ahaa haddii taa la yidhaahdo dee khulafadii raashidiinta ahayd bal xasan ibnu calina waqtigiisii khilaafada waa mutay iyo bal masalan taasi waa jirtay waxaa riwaaya jirta oo abu daawuud leeyo kulluhum yajtamicu calayhi nnaasu waa laftii isaguna kollay macnii yar xadidaya oo dhammaantood ay dadku ku kulmayaan oo dee aan laysku khilaafsanayn dadkii waa iska jirtaa afraad waa iskaba jirtaa laakiin dadka ay ku kulmayaan oo heshiis lagu yahay imaamnimadiisan iyo khilaafadiisan la ogoliy oo la aqbalsan yahayo ciddee gobollo kale ka sheeganaysa waxyaaliyo taasi aanu jirin iyada taa haddii laba yidhaaho dee khulafadii raashidiinta ahayd ilaa dee markii xakameen malaa labadii xakam dumatujada laysugu tagay waqtigii caliintii ka horreysay ee iyaga waa wax dad lagu wada kulmay ahaayeen mucaawiyana marka la eego caamu jamaca koob iyo afartankiiyo wixii ka dambeeyey khilaafadiisii waa lagu kulmay bal haddii aan eegno cabdimalik ibn warana markii la dilay cabdullahi ibn zubayr oo kale ilaa inta ninkii ugu dambeysay reer bani mumaye lagaba dilayeyna kolley de ijtimaac noocaasi waa jiray malaa labadii ugu dambeeyey iyo iyaga dhexdooda iyo dee taas la isbahayay mooyaane bal haddii markaa taa laba yidhaaho dee waxaaba la tirin karaa ilaa labiyo toban kolley sifadan ku sifoobay oo qurayshoo taa kuba sifoobay haddii la yidhaha waa dadkii cadaala ay u sugnaatay istixqaam u sugnaadayna dee badh waa la arkay dee barhka kalena waxaa dhici karta waqtiyo kala duwan yaanay iskuma xiginbe inay soo baxaan be adigu bal waa khabarkii rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu calayh islaamkuna inuu quwo iyo xoog yeelanayo ilaa intay kuwaasi tawaleeyaan haddii aan eegno waqtigii bal masalan dee khulafadii laga soo qaaday ilaa reer bani umayo keliyana labiyo toban waa la helaya waliba marka marwaan oo kale iyo laba saaro marwaan oo dee layidhaha mutaqalib u ahaa adigu waxyaalo laba saaro waxa weya ilaa labiyo toban waa laba helaya cabaasiyiintiina kolley waqtigoodii meelo gacmaha ka baxayna way jireen dhib badan oo intii hore jirtay iyo meelan way jireen qolay suudadoodu adkaatay oo istiqraar caamina jira waa jiraya laakiin kama dhigna macnuu labiyo toban wax ka badani ma jirayaane ilaa labiyo toban buu yihi marka intaasna way kaba badnaan karaan intaa in ka badanna waa la heli karaaye bal waa taas warkood baa kaba dhigay inay dad mar meelaha ku wada kulmaya ayiina laakiin taa laftiga abi daawuuden sheegayo kulluhum yajtami caleyhi naasu baa fogeynaya taasoo kale bal waxa weeyaanuun labiyo toban wax ka badanna ma tawali xadiisku ma aha ilaa ay labayo toban tawaliyaan quwadan iyo istiqaamadan muslimiinta xaaladooda ayaa jiraysa taas baa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh xadiid kale oo asxaabu sunan ay wariyeen oo khilaafadu adiga dabaday waa soddon sanadood iyo kanna marka dambana boqornimo isu rogaysaa iyada taasi waxba iskhilaaf meeshii ma jiro khilaafada uu sheegayo soddonka sanadood waa khilaafadii nubuwada oo dee iyaduna marka ayaamihii bilihii xasan lagu dara soddon bay ku buuxsamaysay markaa khilaafadii nubuwada wixii dambena minkii bay noqonaysaa laakiin tani waa wax ka acamsan weeyaan khilaafada nubuwadna way ku jirtaa ee wixii ka dambeeyey ee dad madaxa muslimiinta khulafo u ahaa ama umaro u ahaa arrinkoodana lagu kulmayna way soo gelayaan oo labadoodu markaa waxba tanaafi iyo tacaarud kama dhaxaynayaanba وxadثna xadaثna نصr بن cali الجهضمي qال xadaثna يزيد بن زريع qال xadaثna بن cwn وcبdاللahi وxadaثna أحمد بن cثمان النوفري والlفظ lah qال xadaثna zr raggan waan soo wada aragnay أsr بن sacd الsman iyo النوfrigaas abاljawزاn iyo rag ayn hore usoo aragnay xadaثna بن cwn عن الشhacbiي عن jاabir بن samurةa qاal indalaqtu ilaa rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay baanu kacay wa maci walxaal maci abi aabbahay macayga yahay fasamictuhu waan maqlay yaquulu xaaluu ku qowlayo laa yazaalu hada diinu diinkani kama zuulayo casiisan ku xoogloo maniican oo isla mid uun uwale dadkiisu ay toosta yihiin xoog leeyihiin nabad haybayso taa inuu yahay ila snay cashara khaliifatan ilaa labiyo toban khaliifo lagaba gaadhayo faqaala kalimatan rasuulka ilaahi kelima ayuu yidhi samaniiha ama samaniiha ay iga dhegoolaysiiyeen annaasu dadku oo macnaha ujeedada dadkii baa jacalunii asama canha dadkii baa waxay iga dhigeen inaan maqliba waayo aan ka dhegala aado waana qayladaa aan soo sheegnay dhawaaqaa sare u baxay takbiirtaba ahaa farxad ay tan kuba farxeen ahaa samaniiha annaasu kale qolooyinka luqada sida misbaaxa sheekhalle iyo qaamuuska oo kale iyo waxay kaba dhigaanba ficilka sulaati ahaanaan loo isticmaalin rubaaci ahaanu asamma in loo isticmaalo marka tan ay tahay ee sulaati ahaan loo isticmaali laakiin xadiidka dee sulaati baa inooguma sugane macnuhuna waxa weeyaanuun dadkiibaa waxay iga dhigeen saa asamuni canha maan maqlinoo hadal badan baa meeshii soo baxay buuq baa yimi takbiirtaasaa timi markaasaan la maqli waaye nusqooyinka qaarkoodna waxaa dhacay baa sharaxay ugu sugan sammataniiha oo macnaa way aamusiiyeenoo macnaha inaan weydiiyo rasuulka ilaahay aan weydiiye bay iga aamusiiyeen dadku markaasba haddii sammatanii la yidhaah samaniha wastaynoo taale inta badanna nusqooyinka muslim kuma suganin faqultu liabi aabahi baa waxaan ku yihi maa qaala muxuu yidhi qaala kulluhum min qurayshin dadkaas oo dhan min qurayshi way ahaayeen oo dee xataa dadkii atraafta markii reer bani umaye bal khawaarijiyagu way sheegteen qadar ibnu fujaaye rag lahaa markii dambana waaba laga qaalib noqday reer cabaasiintii markii ay yimaadeen dee intay quwada lahaayeen waxaa ka baxay andarus oo kale gacmooda ka baxdo niman reer bani umaye iyaguna ahaayeen intii hore iskumay magacaabin khulafa inay yihiin mar dambay dee khulafa ahaan iskuba magacaabeen markii laakiin cabaasiintu ay daciiseen dowladoodii labaad la soo gaadhay nimankii iyagu saraajiqa ha noqoto buwayiinta ha noqoto iyo qaaduu qolooyinkii kale kala dunaa inta badan dee way aqoonsanaayeen khaliifadan ama kaa cabaasiinta way aqoonsanaayeen iyo kaa qureysheed way aqoonsanaayeen dee suldadii iyo taas bay lahaayeen shawkadooduna ay kuma qabsadeen haddana magacaana kumay haysan magacna iskumay magacaabayn iyagana markaa way u aqoonsanaayeen inay khaliifadii ay yihiin oo kale adugu dee markii cubaydiyiintii ay yimaadeen qoladii markii dambana masariya soo degtay kuwaas baa iyagu sidooda gaar ahaan ulaba baxay oo dee arrintu markii dambe dee farahay kaba baxday qoladii muraabidiintii iyo waxyaalahaas iyaguna markii dambe laba baxe iyo muwaxidiintii iyo adugu bal waqtiyadii dambe marka waqtigu sii dheeraado kuwo kaloon iyaga ahayn oo isku magacaabayay waa jireen laakiin intii hore dadkii xataa shawkada lahaa quwada lahaa magacii may qaadanahayn khilaafadii iyaga dee markaas waanay aqoonsanaayeen in quraysh ahaantaasay u aqoonsanaayeen iyo khilaafadii markaa kulba jirtay magacahaan laakiin dee sulda ahaan iyo maamul ahaan iyo wixii bay ka madax banaanaayeen ama iyagu kolkol dee tashriif xaggooda hogaba yimaado isoo magacow haba yidhaaheene laakiin taasi way jirto dee quraysh intan iyo in ka badanba markaa way soo martay caalamka xdثna qتيبة بن سعيid وbكر بن أbي شhيبة qال xdثna xاaتم بن h بن إسmاعيiل عن المهاaجر بن مسmاr عن cاmر بن سعد بن أbي وقاص qاaل kaتبت إلى jاaبر بن سمرة adg مhاaجر بن مسmاr baa caaway nagu cusub hore umaynaan soo marin waana nin atbaacu taabiciintii kaba mida raggoodii ugu waaweynaa oo camr بن sacd taabici dhexa weeye ninkan uu kaba warinaya xadiiska kolay reerkan camr ibnu sacadiya waa reer bani zuhre ayaa mala welihiisa lahaayo azuhriyu nisbadaas baa kutubta uguba timaada waana xaafidna xajar siduu kaba cabiray maqbuul ibnu asaabica maqbuul kolley waa darajo yar hooseysa oo waa ruux dee axaadiis badanoo saasa aan lahayn wax dee markaa xadiiskiisiina cid kale ku raacday oo la wadaagsatay ay jirto waxaasoo kale adan xadiidka lala wadaagsan layin xadiid bu isagu kaba cabira istilaaxiisu siduu yahay laakiin dahabi oo kale kitaabkiisa kaashif waa iqa ayuu isagu yidhaahaa bazaarna waa saalixulxadiidi mashhuur buu kaba cabira waa nin saalixulxadiid oo markaa martabada kolley xaafid dhigay waa ka sareeyaa ninkani kitaabkeenan muslimna xadiidkan iyo xadiid inoo dambeeya oo kolley alfaadaha inoo soo socda mid ka mida ah halkan ku iman doona dhowr xadiid oo israacsan oo dambeeya labadaas buu kitaabkeenan kuba leeyahay muhaajir ibnu mismar marka wuxuu yihi camir ibnu sacad katabtu ilaa jaabir ibni samurata jaabir ibnu samuraad u qoray waraaq buu u qorayaa maca gulaamii naaficin gulaamkaygii naafic maciiso adigu waraaq intuu qoray ayuu gulaam uu leeya oo naafic la yidhaha xadiidka isagu riwaayo kuma lahaye ayuu u dhiibay si uu jaabir u gaadhsiiyo oo waxaan uu ka doonayo axaadiisu rasuulka ilaahi ka maqlayna ugu soo qoro jaabir ibnu samure iyo camir ibnu sacadna ilmaanti bay ahaayeen oo camir ibnu sacad eddadii oo khaalida binta abi waqaas la odhanayay ayaa jaabir dhashay marka aabihii sacd ibnu abi waqaas baa jaabir ibnu samuran axaadiisa inoo warinaya caawa u abti ahaa asalkoodu waa reer bani caamir laakiin oo quraysh ma aha saddex xilf bay la lahaayeen reerkan waaba kanoo reerkanaa dhalay reer bani zuhro oo xagga degaankoodu waa ahaaba haddaba waa isagu waa ka wayo jaabir waa saxaabi camirse waa taabici isagu waraaqu qoray waana ilmaabtii oo wuxuu ku yidhi an akhbirnii ii waran bishayin shay samictow aada maqashay min rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi ka maqashay igu soo macnaa axaadiis buu doonaya inuu soo qoro ama u soo waramo rasuulka ilaahi kaa maqashay kolley intan inka badan buu ka maqlay laakiin wixii markaa malaa dee u diyaar ahaa weeyo qaala wuxuu yihi fakataba ilaya wuu isoo qoray oo wuxuu yidhi samictu rasuul allahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baan maqlay yowma jumucatin maalin jumco ah cashiyata rujiman waa cashiya galabtii rujiman la rajmiyey alaslamiyu ninkii reer aslam xuduud baynu ku soo maray waa ninkii maaciz lo odhanayay alaslami dee xadiidkan waxa inoogu sugan maalin jumco ayna ahaydba markii la rajmiyey dee rajmigiisa iyo siduu u dhacay iyo axaadiistiisa waata xuduud inoogu horeysay haddaba galabtii ninkaa la rajmiyey rasuulka ilaahay amarkiisa lagu rajmiyey ayaa maqlay oo maalin jumco ahayd isagoo rasuulka ilaahay yidhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh laa yazaalu diinu diinku kama suulaya qaa'iman ay maadiyan casiizan maniican sian soo maray xataa taquuma saacatu ilaahay saacaddu ka dhacayso aw amase yakuuna uu noqonayo dee kollayna ilaahay saacatayn hore u soo maray ilaahay qiyaamadu ka dhowaanayso daa'ifo muslimiinta ka mida ayuunbaa jiraysa oo daahiriina calaa man naawaahum laa yaduruhum man khaalafahum weeye aw yakuuna amase uu ahaanayo ilaa an yakuuna calaykum korkiina isnaa cashara khaliifatan labiyo toban khaliifo oo kulluhum min qurayshin dhammaantood ay quraysh yihiin kulluhum qurayshna riwaayadii hore waxay ama riwaayaadkii hore inoo caddeeyeen rasuulka inaanu toosugaba maqlin oo ka qarsoontay kelimadaasi aabihii uu sugay uu dabdiyey ruuxii shaksi wax ka warinayay muxadisababa haddii kelimaadka qaarkood ay ka qarsoomaan oo ama mustamligioo kale uu kaba maqlo ama cid kaleo jaarkiisa ahayd kelimadaasi maxay ahayd oo uu yidhaaho way fiicantahy sida riwaayaadkii hore bay noogu sugnayd inuu ciddii u sugtay caddeeyo sabatanii fulaan ama fahamanii fulaan sii debal matalan haddii debal matalan san oo kale uu yidhaaho oo dee waa wuxuu hubana inuu yidhi oo kale oo xaggiisii ugaba suganna iyadna maxduur kuba sugna ee kulluhum min qurayshin taasi waa xadiis horta waa kii aan haynay raqab kalena kuwa dambe afartaa lamaba siin eh wasamictuhu waxaan maqlay rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh yaquulu xaalu ku qowlayo cusaybatun waa tasqiiru cisaaba cisaabana waa jamaacada kollay markaa cisaabo yar malaa tasqiirka halkan la tasqiiriyey marka cadowgoodii loo eego ay ishayeen oo kale wax yar bay noqonayeen taas oo kale kolkol tasqiirkana tacdiim ahaan iyo weyneyn ahaan waa loolaba yimaadaaye cusaybatun haddaba jamaaco min almuslimiina muslimiinta kaba mid ah ayaa yaftatixuuna furan doona albeyt alabyada aqalkii cadaa beyta kisra ka bedelo waa kisra gurigiisii aw ali kisra ama reer kisra beytkoodii taasaan tanna waa xadiid kaloo rasuulka ilaahay kaba maqlay waana mucjizaadkii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh oo waa mucjizaadkii daahirada ahaydee rasuulka ilaahay bal wuxuu yihi jamaaco muslimiinta kaba mida ayaa furan doona aqalkii caddaa ee kisra ama reer kisra ay lahaayeen arrintan aqalkani horta waa aqalkii dee boqortooyadooda ee magaaladoodii madaa-in la odhanayay yaalay oo ku yaalo meel dheerna lagaba arki jiray ee midabkan cadaanka ana waa lahaa waana halkii uu kisra ama kolba ninka boqorkii uu fadhiisanayay rasuulka ilaahay baa sii sheegay jamaaco taasa ayaa furan doonta taas buu yidhi kollayna tani waxay dhacday iyadoo rasuulka ilaahay malaa sanado kooban uu sii mootay oo koob iyo tobankii hijrada hadduu dhaco ayuu waxa weeyaan bal rasuulka ilaahay wafaadkiisu ahaa ee shan iyo tobankii ayay ahayd waqtigii muslimiintu ay furteen walow sanada hore afar iyo tobankii dee isla tamiidkiisii ayay kuba jireen haddaanay tii hore aakhirkeedaba dhicin bal kolley waanay fiican tahay idinka u yar laabna in ibnu kasiir oo kale iyo adda ama dee kutubtan halkan keligiiun maaha taariikhdaba marka futuuxaadkii ciraaq ay kaba hadlayaan qaadisiye dabadeed iyo wixii kaba dambeeyey waa imtidaadkii qaadisiye markii muslimiintu qaadisiye guushii weyneyd ilaahay kuba siiyey si xun gaaladii ama reer furus looguma jabiyey ayaa waxay noqotay iyagii lagama hadhin be ugu dambeyn in madaa-inna la galo gurigoodana ama dhulkana laba qabsado bal waxa weeyaan markii hore horta mudda ayay de qaadisye ku harsanaayeen amarkii cumariyana way sugayeen markii amarkii uba yimina iyagii waxay dee intii u dhaxaysay qaadisiyo madaayin kollay muslimiintu gacantay ku dhigeen magaalo magaaloay uguba dhigeen ugu dambeyn halkanay gaadheen sacdi bn abi waqaasna muslimiinta uu hogaaminayey magaaladooda madaa-inna laba qaybood bayla weligan dajira ayay badhna xagga galbeedka gaba yaaleen oo buhrasiir baa la odhanayay dhinacaas dhinacna xagga bari buu kagaba yaalay muslimiintuna kole dhinaca xagga galbeed baan webi markaanay kaba tallaabayno ay kuba horeeyeen adigu waxa adigu dee dagaalkii qaadisiyaha welihiisu way badnaayeene kolley shawaal malaa meelahaa sanadii afariyo tobnaad iyo baa dhulkaa la soo gaadhay muslimiintu ay xisaariyeen iyadoo sacdi bn abi waqaas ee kolley minsurat ibnulxawiye la odhanayo ciidanka markii ugu horreysay madaxdii gaadhay ahaa oo geesna ahaa muddo halkaa xisaarku uu socday ugu dambeyn bay muslimiintu galeen buhrasiir bay galeen iyadoo markaa ciidankuna isu soo wada gaadhay buuraha la yaabka lahaa ee dhacay waxaa kaba mid aha buhrasiir dhacay waqtiyadaa xisaarkuna dheeraaday muslimiintuna intay nimankii reer furus kaba barteenee yar muwaaliintooda manaajiiqdii si loo rakibayay ay iyaguna isticmaaleen munjeyqi waxyaalaha dee dhagxaanta waaweyn laguma tuuri jiray xusuusta lagu burburin jiray ayaa ninba soo joogsaday meel boqorkaana soo diray iyo zajri ninkaas markaas baa wuxuu ku yidhi sulx buu soo bandhigay oo wuxuu yihi ma raqbaynaysaan oo ma doonaysaan musaalaxa iyo heshiis kolley waqti habeenna ahayd baan filayaa heshiis ma doonaysaan oo dajla waxaa dhinaciina ah ilaa buurtiinii idinku qaata waa dhinaca ay kaba joogeen dajla dhinacii galbeed ilaa bilaadiini annaguna wixii barigiisa ah iyo ilaa buurtayada aanu qaadano amaa shamictum laa ashbaca allahu badnakum hadal saas yidhi war miydaan dhargin ilaaha idinooga dhargiyeen nin muslimiintii kaba mid ahaa abulmunfazir la odhanaya aswad ibnu qudba ayaa hadal yidhi markii iyadoon dee amarikii lama sugin ninkuunbaa baxay oo hadal buu yidhi hadalkan uu ku yidhi isagiina uu garan waayey cid kalna way garan weyey hadal baa ilaahay ka hadashiiyey uu ku dhawaaqay abulmunfazir markaa ninkii markuu hadalkiini uu laabmay markiiba waxay bilaabeen inay alaabtoodii gurtaan oo xidhxidhaan dhinacii kaleo webigu u dhexeeyey ayay u tallaabayaane qasrigan iyo imankay noo soo socdaa ama albeyt al abyadna uu kuba yaalay alaabtoodii waxba kamay tegin alaabtii waxaa la arkay magaaladii cidlaynayaan xisaarkiina waa la arkay isagii baa loo yimi maxaad ku tiri deetu yii mama garanaya waxaan idhi laakiin waxaa iga muuqda buu leeyahay sakiina iyo xasilooniyo waxaan rajaynaya in khayr layga yeersiiyey markii dambe waxa u yimi sacdi bn abi waqaas amiirkii jeeshkaba maxaa tiri nimankii waa kuwa way guurayaan oo meeshiiba way cidlaynayaan wax alla waxaan idhi ma garanaya buui lamama garanaynta mar dambaa deesan nin iyagoo manaajiiqdiina isticmaalaya ayaa nin hadlay oo ammaanna uu dalbay meeshii ku tiri uran meeshiiba waa cidla waxa ima joogaan iyo baljoogaana ammaanna isiiya way galeen isagii cid kaley qabteen ninkii oo dee ammaan la siiyey ayaa layihi muxuu yidhi ninkan maxaa dhacayo mee idinqaxiyo meeshii kaba saaray tu yidhi amiirkiibaa wuxuu idinka dalbay musaalaxuu idinkaba dalbayoo markaa nin idinka idinka mida hadlay markii uu musaalaxadii ka dalbay baa wuxuu yidhi waa hadalkii iyagii dee way hayeen waana waxaan qaxiyeyba ayaa wuxuu yidhi maalan laa nusaalixukum abadan xataa naakula casla ifrandiin biutruji kuufa weliga iyaba heshiisnimo oo dhex marayo ilaa un meesha afradiin la yidhaha meeshaas afradiin way durugsanaydba afradiin meesha la yidhaha baladkeeda aanu ku cunno utrujada waa utrujada kuusa ka baxda kuusa markaa malaa diqdii aan kaba dheereen bayd ilaa labadaanu isku cunno heshiisyada kama dhexeeyo markaasaa boqorkii yuuhi malaa'igta iyaga xaggooda ka jawaabaysa malaaig ba xaggooda ka jawaabayso carabkoodii kuba hadlayso nimankana ma adkaysan bal xag kale inoo raro sibay kuba baxeen muslimiintu way galeen habeen dhaxdii markay halkaa gaadheen buhrasiir gaadheen ayaa waxaa u muuqday beydkan waxaa ugu hor arkay saxaabigii jaliilka macruufka diraar ibn lkhadaab alfihri ninkaasaa aqalka ugu horkay waa beri ku dhowaad ayay arkay markaasuu yihi hada albayt labyad hada maa wacada allahu warasuuluh waa aqalkii cadda waa cisaabada dee rasuulka ilaahay sheegay waa waxa weeye waana wixii ilaah iyo rasuulkiisa ilaahayba ay kuma ballan qaadeen oo markaasuu takbiirtay saxaabad ama dee saxaabo waa lagaba badnaa asxaabta markaas adigu dadkii muslimiinta aydna markay arkeen bay takbiirteen oo isagaa ugu horarkay isay u takbiiranayeen baaba salaadii subax kumag dhowaatay adugu markii dambana dee waxaa bilaabmay sidii lagu geli kari lahaa madaa'in oo dee webigu u dhexeeyo inay wax gooyaan aanay wadana taasna kollay dee arrimo kale oo mucjisaadkii rasuulka ilaahi aan kuba tirinayno iyagana karaamo u ah ayay bilaabeen oo iyadoo webigu weliba uu soo buuxsamo uu aada u marayo ayay dhacday inay fardahoodii ku galeen saxaabadu xaggii kalena laga joogo jaanibkii kale walow dee raggii markii hore asxaaba najadaad iyo geesiyadii markii hore dee la horreysiyey soo rursadeen bal markaasay ku tallaabeen oo iyada ruuxna ka qarboomin faras kaba hadhin oo fardahoodiina ilaahay dee masalan adigu mariyey si dee adigu mucjizo u rasuulka ilahi mucjisaadkiisiyo karaamo ayaa lagu tallaabo ugu dambayn deeto madaa'in iyo qasrigan laguma goray muslimiintu kuma qabteen dee kolleyna waa arrimo aada iyo aad u dee marka la eego karaamada ilaahay iyo maciyadii iyo waxyaalihi ay laba kulmeen iyo kolley ibnu kasiir hadday tii bidaayihiisa iyo ibnu jariir kaamilkiisa iyo qolooyin kale iyo bal markaa waa ka wada arki kartaanba taas oo kale waxyaalihii bal umuuraha dhacaya say fardahaasi iyadoo ay aada u buuxdo markaa aada bu u buuxaybe yaa raggii ugu hor tallaabay dee ninkii caasim bnu camr bn tamiimi oo lixdan goostay oo ama katiibadii la baxday katiibat alahwaal haddana katiibat alkharsaar raacday asxaab najadaad baase ay dhinaca kale ay u sugaan iyadoo la joogo ayaa dee sursado iyaaan markaas lahubina halkaan markaa hore ma marahayn oo dadkii ugu horreeya tallaabay aha ilaahayna wada tallaabiyey dhinacii kale u tallaabeen madaayin bay galeenoo dee waxaanay aragba hadday tahay lacag dahab alaabo awaani iyo bisaadii oo dee la gaadhay markaasna wixii libaaskiisii iyo gobashiisii iyo tiajkiisi iyo siwaaradiisi iyo wixiisii oo dhan waayo waxay qaadi karayeen way qaadeen laakiin dee wax la qaadi karaya adooni ahayn ayay dee markii dambe muslimiinta halkaa ugu tegeen oo adugu dee farxigii iyo faarisna halkaasu kala socday waxyaalihii maalinta arkaa kaafuur badan oo aada u badan baasha kaafuurta la yidhaha dee caddaado muslimiinta la yidhaha waxay moodeen midax bay u qaateenoo deetay wax ku cajiibeen oo ama qooshkiii ku cajiibteenoo intay markii dambe qaraarhkeedii karima waayeen kaafuur badnaa dee malaa ay meesha aqaladii ugu tegeen iyo waxyaal adugu bal taas bay ahaydi haddaba waa taa rasuulka ilaahay sheegay oona mucjisaadkiisii salawaat ullahi wasalaamu calayh cusaybatu min almuslimiina yaftatixuuna albayt alabyada bayta kisra aw ali kisra wasamictuhu yaquulu waa xadiid kale waxaan maqlay isagoo leh rasuulka ilaahay ina bayna yadayi saacati saacadda horteen kadaabiina beena beenbadanayaanba ah waanantii aynu hore u soo maray inay dee iman doonaan kuwa been badan oo nebinimo sheeganaya ee faxdaruu ka digtoonaada oo sodoomeeyo mid kastaa odhan doono nebi baan ahay ka digtoonaada waa saacadda horteedna kuwaas rasuulka ilahi taasna waan kaba maqlay wasamictuu yaquulu idaa acda allahu ilaahay hadduu siiye axadakum axadkiin khayran maal baabuu siiye xooluu siiye falyabda binafsihi naftiisa ha ku bilaabo iyo ahli beyti oo dee marka hore xagga nafaqaynta iyo masruufka dadka nafaqadooda ay waajibka ku tahay iyo naftiisiibaa ka horeynaysa wixii kale xataa sadaqadii iyadaa kaba horeynaysa horaynu sake u soo maray wabdac biman tacuul baynu sake ugu soo maray cidaad nafaqaynayso ku bilow oo sadaqadu maa kaana can dahri qinan wabdac biman tacuul oo cidaad kolbaad nafaqaynayso horta ku bilow dee haddana cidii kale kugu soo dhaweyn weeye idaa acda allahu axadakum khayran falyabda binafsih iyo ahli beyti dadka ahlu beytkiisaan wasamictuhu yaquulu waxaan maqlay rasuulka ilaahi xaaluu ku qowlayo ana anigu alfaradu ceelalyaan ahay cala alxawdi xawdka korkiisaan ceelalyo idinku ahay halkaasaan idinkaga horeeya oon idinku sugayaa ee waana xawdkaas rasuulka ilaahay xawdkiisa ruuxii kaba cabaana aanu dib uba haraadahayn halkaas lagu aroori doono dad laga celin doonaana ay jiraan jacalana allahu min waalidihim bal markaa ana halkaasaan idinka horeynaya idinku sugayaa weyo ceelalyan halkaa idinku ahy ana alfaradu cala alxawd kale waa xadiis dhowra laakiin raqam keliyu bay wada leeyihin xadaana moxamed bnu raaficin qaala xadaana bnu abi fudaykin qaala xadaana bnu abi di'bin can muhaajir bni ismaarin ibni abi fudayk oo moxamed ibni ismaaciil la yidhaaho iyo ibni abi dib oo moxamed isna ibni cabdiraxmaan la yidhaho moxamed ibnu raaficna oo ka horeeya waa raggi aynu hore usoo aragnay muhaajir ibn mismarna waa ninkan imakaanhaynay can camr bni sacdin anahu arsala wuxuu u diray caamir ila bni samurata ina samura alcadawiyi ee reer beni cali ayuu waraaq u qoray wuxuu raaciyey gulaamkaa uu lahaayee naafic la odhanayay saba nusqooyinkii muslim oo dhan dhacday alcadawiyu bay dhacday waxaan imakin culimadu leeyihin waa tasxiifkani waa khada weeye ee ninkani reer beni cali ma aha ee waa nin reer beni caamira oo horena kitaabka assuwaa-iyi waynu kuba soo marnay suwaa-igaasi waa suwaa ibnu caamir weeye waa nin reer bani caamir ibni sacsaca ah qurayshna xilfi ama reer bani zuhrana waa xulafadoodii sacd ibni abi waqaasna abtibu u ahaayo walaashii khaalida ayaa dhashay bal taasba weeye laakiin nin reer bani cadiya ama caligii qureysheed ha noqde ama caligii kaleba haba noqde aysadee caligii kale reer bani kacadiya ee ma aha bal tan waxay leeyihiin culimadu waa tasxiif weeye sawaabku waa in la yidhaha alcaamiriyi in laba yidhaaho waxaa dhici karta markaa lafdigu alcaamiriyu inuu ahaa uu markaa axad aruwaad dee dee inqilaab ama waxyaale kuba yimaadeen oo tasxiifkani kuba yimi bilcadawiy yidhi alcadawiy xadana markaa wuxuu u qoray xadinaa noo waran maa samicta min rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay waxaad kaba maqashay noo sheeg faqaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam yaquulu fadakara naxwa xadiisa xaatimin xaatim xadiiskiisan iminkaan kaba soo baxnay xaatim ibnu ismaaciil ee axaadiis kale dhowr xadiis kulansanayay ayuu sheegay isagu waa riwaayadan uu isagu leeyahay ibnu abidiib ee muhaajir ibnu usam oo imismaar uu kaba wariyey tii xaakim oo kale ayuu sheegay dee tii xaakimna waa tan aan kaba soo baxnay allah subxana wa tacala ala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka